gudoomiyaha degmada Jensor Axmed Aadan Cabdi oo booqasho kormeer ka seeday garoonka ciyaaraha degmada si uusan qiimay baahida lanqaba dayactir bileyrin laga sameeyo garoonka oo burbursan muddo ka badan soddon iyo shan sano kaasiyo baahi badan qaban dhalinyarada ciyaartooyda degmada Jensora maamulka degmada Jensor iyo wada dadaalo lagu hormariyo adeegyada bulshada gaar ahaan dhismaha iyo reedan habayowka xarumaha muhiimka dhalinyarada iyo kaneebsadaasa waa nanka adeegasa horumarka isboortiska deegaanka si kor lanqaada dhiirigelinta dhalinyarada waxaana kumid ah guddiga ciyaaraha degmada Jensor oo garoonka dhaatis warbaahinta kula hadaleen yaan kumaha nageen maamulka degmada oo taageerahay dhismaha garoonka iyoona sheegeen intii garoonkan dhalinyarada baahi badan qabta in si casriya lanka dhisa ati asbaabta in meel lihaa gemir weynaa garoonkii kubadda cagta ee degmada diinsoor oo runtii ka muuqdo burbur lixaad leh oo baahadaas eed unwiinta gudoomiyaashii hore gudoomiyii dhisii ka bacda ibraahim maxamed nuur gudoomiyaashii kale kocodsan inuu dhisan laakiin uu suurta kaa waayen iyo gebeaqda mee ka jawaabaya gudoomiyaha degmada diinsoor mudane axmed aadan cabdi axmed daacad oo runtii ah nin oo dhalinyarada iisun dhigeysada satixkaay noodgaraasha oo xaqiiqdii baaqilkiiga iyo farxad lama filaan aynu ku heeli in garoonkii dib loo dhiso injeeda garoonkii oo quruxda badan hidiinso si ku qurux badan weliba loo dhiso injeeda oo agta in roogiisa la digiisa dhalinyarada oo siga mashaaxfidan oo si qurux badan isma aragfida insha allahu tacaala gudoomiye jiro joogo kaaliina runtii garoonkay argaysta baaxadda lihi in badan riyooyinkuna mid ka mid ah uguudi in nuu dhisa kolley alxamdulilah geena ninkii nuu dhis fadi ninkii maaragtay oo howshii naga aqbal fadi intaba heeshin waa nuu suurto gashay codsigii ay u jeediyeen maxaa la dhihi jiray sbortiska wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada maadaama dhalinyarada badana shacbiyadda caalamka dhan lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay dhalinyaro yihiin sbortiskana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bulshada isdhexgalkeeda abuuruu ka mid yahay maadaama maanta arrintaas farxadda leh guddoomiyaha uu nala wadaagay inuu codsigii dhalinyaradii loogu soo jawaabay oo maanta diyaar u yahay farxad weyn ay noo tahay waanu ku mahadsan yahay guddoomiyaha bacdwallah waxaa mahad iska leh guddoomiyaha degmada diinsoor mudane axmed aadan cabdi cali oo maaragta mar walba u taagan in oo bulshada ku dhaqan degmada diinsoor inuu baahiyadooda uga jawaabo si deg deg ah gudoomiya mar labada mahadsan tahay geekan maybarowne ee uu isbartiibadii degmada diinsoor taas oo gudoomiyaha ka jawaabay baahadiya iyo insheeada qabashadii hajeysadeen dhalinyarada degmada diinsoor
gudoomiyaha degmada diinsoor axmed aadan cabdi iyo waliba uusoo sheegay inti dhowaan iyo bilaawo doonaan dayactirka iyo reedan habayowla ka samey doono garoonka degmada usoona xusi muhiimadii lataa in la helaa garoon tayo leh oo koran qaadow ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada iyo nabadda maanta waxaan joognaa isbartiiwada stadium dinsor stadium dinsor waxaa loogu talagalay in ay wakti badan ku bixiyaan dhalinyarta dhalinyartaasoo boqolkiiba toddobaatan lagu qayaasay oo maanta aysan haysanin meeshii ay farxadooda iyo waktiga ay ku qaadan lahaayeen cabashadaas markaan u gudbinay madaxweynahana sida ugu dhaqsiyaha badan oo noogu soo jawaabay ilaahay kheyr badan ha ku siiyo baaraka allaahu fiikum wuu noo ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan mashruucan lagu dhisaayo isbartiibada oo maxaan ku rahdaa mardhow aan bilaabi doonno hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha sbortiska inuu barnaamijkiisa oo codsaday muddo aada u gaaban isla muddo gaaban gudaheeda haddana oo jawaab nagala soo siiyey iyo waktigii la dhisi lahaa iyo qoladii dhisi lahayd iyo fursadiiba marka aadaan kugu hambalyeynaya kusoo dhawow isbartiibada codsigaagana waa taxgelinay insha allahu tacaala waana lagu dhisayaa dhalinyarada degmada diinsoor iyo eedan xiisayaasa ciyaaraha shalgadisan balse dagaaladii sokeeye muddada dheer dalka ku jari weliba saameyn adag welatay burburkii kokooy garoomadii ciyaaraha degmadaas iyo lahaytii